faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaan igu waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhegaysta doontiin waxaa hagu dooroon xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose u tegay korjoogtooyinta doorashooyinka maamulka jubbaland guddiga doorashada maamulka jubbaland oo soo saaray jadwalka doorashada madaxweyne iyo kan guddoonka golaha wakiilada ee jubbaland dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar qarxiya ku bilowda maanta ku qaaday saliga ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan midowga afrika ama sooma wacad ku maray in ciidanka xoogga dalka ay ka taageerayso sida al-shabaab dalka laga saari lahaa mid ka mida beelaha dega gobolka hiiraan oo dhaliilay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle iyo qaabka dhismaha golaha deegaanka hirshabeelle wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya oo si faahfaahsan uga hadlay kulan ay la qaateen madaxweynaha goonagoosadka ah ee somalilan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibrishiinta iyo madaxa xukuumadda galmudug oo maanta dhuusamare kulan kula qaatay guddiga dibrishiinta ee beelaha deegaanada galmudug kalana hadlay waxyaabaha u qabsoomay al-shabaab oo sheegay in saraakiil kenyana ah ay ku dileen gudaha waddankaasi kenya intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka habeen ee reediyo cadaado goor u diyagaroowa warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waano khamiisa jimca ay soo gelayso taardana ku aastirsan tahay afariy tobanka bisha sideedaad ee agosto sannada labaatan tobaniyo sagaal warkaasoo faahfaahsanca waxaa la diyaaraa galad maxamed ibraahim galad mahadsanid xasan habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warkii oo dhan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kismaayo u tegay korjoogtaynta doorashada jubbaland xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland si ay ula socdaan howlaha doorashooyinka jubbaland xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ayaa sheegay in halkan ay u yimaadeen la socodka shaqada doorashooyinka jubbaland iyagoo ka digay in faragelin lagu sameeyo howlaha socda waxayna sheegeen in wixii dhaca ay mas-uul ka tahay dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxayna u mahad celiyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka shaqada adag ee hayaan waxaan soo booqannay magaalada kismaayo maamulka jubbaland waxaan halkan hambalyo uga darayaa maamulka jubbaland guud ahaan gaar ahaan guddiga doorashooyinka oo runtii ee, aan dhihi karno waxay qabanqaabiyeen doorasho ee, maaragtay xor ah ee, kaasoo lagu soo xulay ee, xildhibaanada ee, jubbaland waan u hambalyeynanaa runtii ee, iyadoon wax dhimashaa iyo wax dhaawaca iyo wax maaragtay dhibaataba ka dhicin inay isdoorteen oo iyagoo ay isdoorteen runtii waa waa u hambalyeynanaa haddaa la yidhaaho waxaan hambalyada u diraynaa dhammaan eh, reer jubbaland eh, guddiga doorashada eh, dadka kale ee shacabka ah ee shaqaynayey meesha ay soo gaadheen Eh, intaa haddaan ka gudbo waxaan xusi lahaa eh, xildhibaanadii qarankao dhan baa idinku soo wajahan waxaan rajaynayaa eh, si eh, ay u dareemaan in oo loo xoojiyo xidhiidhka maamul goboleedada iyo iyo loo xoojiyo iyo- iyo federaalka meesha dejiya xildhibaanada oo boosas badda u jeeda siiya oo soo dhoweeya oo insha allahu tacaala waan hubaa inaad hawshaas een, qayb weyn ka qaadan kartaan inta kalena ku soo dhiirto si ay suuragal u noqoto in eh, inuu qofku xamar joogo iyo inuu kismaayo joogo ay u- isku mid ay u tahay waxaan u nimid oo inaan goobjoog ka ahaano doorashooyinka iyo broseeska doorasho ee halkan ka socda ee shalay qaybtiisii koowaad ee soo gabagabowday qaybaha kale oo isdoorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana waxaan jecelnahay inaan goobjoog ka ahaano waxaan u soo gurmadnay waxaan ahayn gurmad federaalnimada dalkan nidaamka xukuna u qaatay waa federaal federaalnimadii ayaa halis ku jirta marka gurmad federaal ayaan kollay anugu isku tirinayaa Een, waayo halis xooggan ayay ugu jirtaa dowladnimadeenniina niman shabaab la yidhaahdo ayaa halis geliyey dowla federaalnimadii dalku uu qaatayna waxaa halis geliyey bila soomaaliya madaxda joogta marka gurmadkaasaan nahay dowladda federaalka ah waxay leedahay hay-ado kala duwan bay ka tirsan tahay saddex hay-adood weeye hay-ad waa baarlamaanka iyo sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka Een, runtii dee dowladda federaalka mar walbaba dadku way isku qabtaan annagoo golihii sharci dejinta ka tirsan oo federaal dowladda federaalkana ka tirsan oo qayb ka ah waxaan runtii raalli ka nahay in hannaanka doorashada oo ay wadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha jubbaland iyo sida ay iska jawalkii iyo jadwalkii ay degsadeen ay u ilaalinayaan runtii aad bay een, noo raalligelisay waxaan runtii ra- annagoo dowladda federaalka ka soconnana aan rabnaa inaan halkan ka goobjoog uga ahaano waxaan runtii wax ayaan darraa laga xumaada ah in warqad iska duulaysa hadba wasaaradda arrimaha guduhu iska soo saarto oo aanan ogeyn ma wasaaraddaa soo saartay mase meel kale ay ka soo baxday annagoo dowladdii federaalkeed matalayna halkan joogna waxaan wasaaradda arrimaha guduhu hadday niyad sami rabto marka laga soo tago socdaalka xildhibaanadan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa u muuqata in aysan la dhacsanayn sida ay wax u socdaan sidaas oo kalena beesha caalamka ayaa iyana ka hadlin xildhibaanada la dhaariyey iyo jadwalka ee doorashada al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowda ku qaaday degmada owdhigle ee gobolka shabeellada hoose saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa barqanimadii maanta waxaa degmada owdhigle ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa iyo weerar toos ah oo xigay taliyaha ciidamada lugta ee soomaaliya odawaa yuusuf raaga ayaa tilmaamay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen al-shabaab taliyaha ciidanka lugta jenaraal yuusuf raaga odawaa oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in degmada owdhigle yaaliin hadda meydadkii raggii weerarka soo qaaday sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in dagaalamayaal al-shabaab ah lagu qabtay dagaalka saaka ee al-shabaab soo qaadeen waxay wax u dhaceen sidaad la socoto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibadiisa kale waxay maalmihii lasoo dhaafay ku guuleysteen inay nimanka nabadiidka ah oo ummadda soomaaliyeed dhiigooda banaysay inay ka saaraan deegaan eh, degmada owdhegle iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran Eh, saakay abaarihii eh, sideedii meelahaas ayay weeraro ku bilowday muxuu ahay ii sheege gawaari ay usoo adeegsadeen qaraxyo iyo waxyaaba ay kusoo rareen ay isku dayeen inay eh, difaacyadan kusoo hajuumaan Eh, taasna ho- eh, horay ayaan uga aad ayaan uga foojignaynay warbixinadooda iyo waxooda dhan waan la soconay sida muxuu ahaye caadiga ahba marka taas taasi waxay sababtay in weeraradii ay soo qaadeen ay ku dhammaadaan guuldaro ay jab kala kulmaan dhammaan gaadiidkii qaraxyada ahaa ee ay isku dayeen inay ciidamadeena kusoo weeraraanna ay ayagoon bartilmaameedkooda iyo meel u dhowintaba aan imaanay dhammaantood bashir ku dhammaadaan marka intaas baan isii karaa hadda waxaa xiga dagaallo arbushaada oo aan tabar badnayn waa iska taqaanaa nimankaana naf gaar ay hadda leeyihiin male ummadda soomaaliyeed eh, waxay go'aansadeen inay muxuu aha ii sheeg hesiilkooda ay meel walba ku daadiyaan ayagoo u adeegsanaya muxuu aha ii sheeg eh, waxaa muxuu aha ii sheegay imaanlaawayaasha ay kusoo xireen oo ay sabaan inay inay muxuu aha ii sheegay shacbiga soomaaliyeed iyagoon hadaf lahayn oo cidna aan muxuu aha ii sheeg u isxaan falin inay ku dhibaateeyaan marka eh, weeraro yar yaraa xigay ayagana jab iyo halaag unbay kala kulmeen meydkooda bilqa meel walba mid ka mida beelaha dega gobolka hiiraan ayaa dhaliishay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle iyo qaabka dhismaha golaha deegaanka warkan waxaa beledweyne ka soo diray waryaheena bashiir cabdulaahi cismaan mid ka mid a beelaha dega gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay dhismaha golaha deegaanka maamulka hirshabelle waxayna sheegeen inaysan ku qanacsaneen qaabka loo dhisayo dhismaha golaha deegaanka maamulka hirshabelle inay siyaasadeedka ka daayaan oo sidii aan ku ballanay inay tuulo ay tahay dadka tuuladeeda la yaqaano deegaanka leh inay halkaas ay macnaha arrinta ka wadaan haddii kale nidaamkii hadda ay ku wadaan hirshabelle haddii kusii socdaan diyaarna uma nihin mana ku jirno macnaha ilaa iyo intii aan nagala tashanaayo wax haba yaraatee aan taageersannahay ma jirto taasi ma aha mid aan qaadanay ama aan qaadan doono waan ka soo horjeednaa qaabka uu ku socdo dhismaha golaha deegaanka ee degmada beledweyne arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ay samaysay arrin looga soo horjeedo oo ay beeshaan magaca leh oo la yaqaano oo degaanka ah oo dalka iska leh oo ilaahay siiyey oo aan la inkiri karin in loo caddeeyo wasaaradda arrimaha gudaha in looga soo horjeedo siday wax ku wada hal diini ana maaha hal dastuuri ana maaha hal sharci ana maaha in laga daayaa war saxaafadeedka uu ku saabsan yahay kadib markaan aragnay sida wasaaradda arrimaha gudaha dowla- eh, wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle u wada dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne markaan aragnay inay wasaaradda ka weecisay hanaankii loogu talagalay dhismaha golaha deegaanka ee uu ansixiyey baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle markaan aragnay inay wasaaradda doonayso in dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne inay ku salayso qaab qabiil xaafad iyo wixii la mid ah taasoo si cad uga hor imaanayso xeerka golaha deegaanka ee uu ansixiyey baarlamaanka hirshabeelle markaan aragnay kulamada iska socda ee wasaaradda ku sheegtay dib u heshiisiin dhab u heshiisiin ama tiraanyo bixin magac kasta ha loogu yeedho waxaan go'aansanay qodobada soo socda kow waxaan ka soo horjeednaa dhammaan ficilada guracan ee wasaaradda arrimaha gudaha ka wado degmada beledweyne taasoo ay ku sheegtay inay ku dhisayso golo deegaan labo waxaan ka soo horjeednaa in dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne lagu saleeyo qabiil xaafad iyo wixii lamid saddex waxaan taageersannahay in la raaco sharciga loo dejiyey dhismaha golaha deegaanka kaasoo ay ansixisay hay-adda sharci dejinta dowlad goboleedka hirshabeelle sharcigan oo sheegaya in deegaan lagu saleeyo dhismaha golaha deegaanka nabarka ugu dambeeyo ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa madaxda ugu sarraysa hirshabeelle inay si deg deg ah usoo farageliyaan si looga baaq- eh, si deg deg usoo farageliyaan arrintan si looga baaqsado natiijo xumo ka dhalato hanaanka ay wasaaradda arrimaha gudaha eh, ku maamulayso dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa wada dhismaha golaha deegaanka oo laga hirgelinayo deegaanada maamulka hirshabelle uu ka arrimiyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug ayaa kulan la qaatay guddiga shirka dib u heshiisiinta galmudug kalana hadlay waxyaabihii u qabsoomay mar kale saabiriin xasan maxamed ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey kamiro dhilinta gogasha dib u heshiisiinta ee la dhigay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxaa maantay xaruntooda dhuusamareeb ku soo booqday wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug shii maxamed shaakir cali xasan kulankan ay wada qaateen guddiga shirka dib u heshiisiinta galmudug iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda galmudug ayaa daaranaad sidii loo soo dhoweyn lahaa ergada ka qaybgalaysa shirka dhuusamareeb iyo adkaynta ammaanka goobta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta galmudug gudoomiyaha guddiga shirka dib u heshiisiinta galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegay inay meel wanaagsan wax marayaan iyada oo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey qabanqaabada shirka ee dib u heshiisiinta galmudug ee lagu qabanayo caasimadda eh, dhuusamareeb eh, ayaa maanta waxaa booqasho noogu yimid rasmi ah madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo iyo wasiirka arrimaha gudaha ee cabdi maxamed sabriya ayaa noogu yimid maanta waxay kusoo booqdeen ee, guddiga qaban- qabanqaabada ee, galmudug ay waxay kusoo booqdeen xaruntooda ee, waxaan kala warqaadanay wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada meesha ay marayso ee, sheekh shaakir wuxuu noo sheegay in magaalada ee, dhuusamareeb oo dhan kulligeed ay u diyaargarowday inay soo dhaweyso wafuudda ee, waxaa soo dhammaystirmaya oo mataqaanaa naloo soo wada gudbiyey laysaskii Ee, waxaa waaye waxaan u sheegaynaa ee, beelooy- beelaha ay ku hareen liisasku oo ilaa maanta aan filayna inay soo dedejiyaan ee, ayaan usoo jeedinaynaa Ee, waxaan u sheegaynaa meeshaan in ee, wax kastaba lagu diyaargareeyey oo lagu diyaargareeyey goobihii la degi lahaa ee, wakhtiga lasoo qaadi lahaa in la joogo shirku wuxuu dhacayaa wakhtigiisii ee, oo wuxuu ahaa loogu talagalay toddoba iyo tobanka bisha ayuu furmayaa waxaan dhahaynaa dhammaan reer galmudug waxaan ugu hambalyaynaynaa sida ay u diyaar ugu diyaargaroobeen iyo sida ay u taageersan yihiin shirka iyo waxaan mahad gaaran u jeedinaynaa ee, madaxa xukuumadda ee, sheekh shaakir iyo mataqaanaa maamulkii galmudug ee, muxuu ahaa ee joogay ee, magaalada amnigeeda ee, muxuu ahaa muddo dheer ka shaqaynayay iyo madaxa ee, iyo xuku- muxuu ahaa ciidamada qalabka sida ee isku dhafka ah ee laga shaqeeyey ee amniga ilaalinaya aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen dadka inay soo dhaweeyaan Ee, dhaqanka deegaanka galmudug muxuu ahaa dhuusamareeb ayakana aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa siday ugu diyaar garoobeen iyo shacbiga iyo dhallinyarada iyo dumarka ee, muxuu ahaa magaalada dhuusamareeb oo dhammaantood sugaaya ee, inay si weyn usoo dhaweeyaan ee, ergooyinka ka imaanaya meelaha kala duwan ee galmudug kuwa ka imaanaya kuwa diyaaradaha ku imaanaya kuwa dhulka ku imaanayaba waa idin mahad celihaynaa dhammaantiin soo dhowaada toddobiyo tobankan bishan agoosta ayaa lagu wadaa in ay magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta galmudug al-shabaab ayaa sheegay in saraakiil kenyaan ah ay ku dileen weeraro ay ka geysteen gudaha dalkaasi kenya shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya al-shabaab ayaa weeraro ay ka fuliyeen gudaha dalka kenya waxay ku dileen laba ruux sida ay ku sheegeen qoraal ay kusoo daabaceen warbaahinta afkooda ku hadasha weerarada sababay dilka labada ruux ayaa ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo ay degto soomaalida waxaana al-shabaab ay sheegteen in weerara kani uu ahaa mid qorshaysan islamarkaasina ujeedka ay ka lahaayeen ay ka gaareen al-shabaab ayaa sidoo kale sheegay in weerarkoodu uu ka dhacay waddo u dhaxaysa UBC iyo sidoo kale Gaarisa waxayna ku sheegeen inay ku qaadeen weerarkaasi gawaari ay wateen qaramada midoobay iyagoona ku gubay sida ay hadalka u dhigeen mid ka mid a gawaaridaasi weerarka ay ku qaadeen dhinaca kale al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen tuulada zinow oo hoos tagta mandheera waxaana weerarkaasi ay al-shabaab sheegteen inay ku dileen weliya aabihiis oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada kenya ee ka howlgala gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dowladda kenya weli kama aysan hadlin warka ka soo baxay al-shabaab ee ku aadan in ay gobolka waqooyi bari ku desheeyey saraakiil ka tirsan ciidamada kenya sidoo kalena ay ku gubeen gawaari ay lahayd qaramada midoobay oo ku safrayay gudaha dalka kenya al-shabaab ayaa inta badan weeraro kala duwan waxay ka fuliyaan kenya waxaana dowladda kenya ay dhowr jeer oo hore ka digtay weeraro kaga yimaada al-shabaab oo cadaawada xoogan u haya dowladda kenya oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya dowladda kenya ayaa sheegtay inay isha ku haynayso dhaqdhaqaaqyada al-shabaab islamarkaasina ay ka hortegayso si kastoo ay macquul tahay inay iskaga difaacayaan hase ahaatee weeraro qorshaysan oo khasaaro badan geystay ayay ka geystaan gudaha dalka kenya al-shabaab waxaana weerarkani hadda ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya uu sii cakiraya xaaladda ammaan ee dalka kenya isagoona wiiqaya awoodda laamaha ammaan ee dalka kenya intaasi waxaa ku eg warkii haybeen aad kala socoteen raadiyaha caadado warkan warka xiga ammaana allah